bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaartuuna jeelnaha ee hawada basaahim waliba hawada siin kulanaa hamiinfayl waxaa ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xiliyadan oo kale isunku dugansataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontan oo aniina siinkahay waliba ku mid aha golo wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo xilku qaadow suubi mayshani in golo wasiirada dowladda federaalk soomaaliya iyo markasta xil ku qaadaan saraakiisha laamo ammaanta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobada isinka dheegi doontan waliba ku mid aha koonfur galbeed oo markale taageertay go'aankii dowladda qatarla ka go'doon mayshani in koonfur galbeed mar kaliya taageeraan muujida xulifada iyo hogaamiyaal dowladda sacuudi carabiya oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadiisun kudugunsudi doontan oo ununasiinku hayn waliba ku mid ah maamulka gobolka banaadir oo sheegay intii dhallinyarada la shaqaalaysahay ee kunka qof iyo mamnuucu ku ataa qabiila maamulka gobolka banaadir arantun dhaba ku ataa mise waliba lakadhum yahay bulshada soomaaliyeed oo ka barnaamijka kulanka warsan yasinka haysiina ku dhugunsado doontaan wasaaradda dastuurka koonfur galbeed oo sheegtay intii dastuurka uusu ku agood sareeya malaaqyada dhaqanka iyo mas-uul kasta oo maamulkaha mara balse qodobada dastuurka sidiin qoriyin weynka dhaqamahay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan faahfaahin dheeraada ganacsiga suugbacaad oo ooga hiran iyo maamulka degmadaasi oo shirahay maysheeni in suuqaasi ee suugbacaad la xiran oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba hasiin saaray waana siinla socodsii doonee anigoo ee saaxiibka barnaamijka kulanka maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal walin iin farsameeyey saaxiibkayga maxamed diikey xagga dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiinama jimaaha galaasuu khamiisniye bahaas taarigdana ka eedanta shanta bilo tobanaad oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada waliba dhugunsatana qodobadii kulanka warsan an kagu weynay hatan ha ka dhowaada u sugo shishaalbahan magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada b k u walinoo dhugunsada haytana siyeetun isiyeed dhibici lama aalada satarleedka iyo life streamka adduunka meelkasta isunku roogdan mar kale waliba hawada siin kulana saaxib iyo alhamiinfa ilaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan golo wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo xilku qaadow suubi golo wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya waliba geeg iyo weeldhadana kulunjo aadigahay oo usu shir godoomiyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre kulanka waliba lunka hadalhay arrimo ammaanka dalka iyo warbixin lagu dhugoonsaday shirki new york ra-iisul wasaaraha dalka iyo xilku qaadow iyo suubyan golo wasiirada iyo arrimo kale wasiirka amniga dowladda soomaaliya maxamed cabukar islow ducaale iyo golo wasiiradasi warbixin dhanka amniga eh sheegayna ammaanka antiusaiko eed anfayla waana dareera dadaalo laka xaqiijow ammaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan liidan yunis yaa shirka jaraa'id kureed war fidiyeenka la hadali usugoona ku hadali walyaabogii kulankaasi lahaskala hadal qaaday
shirkii golaha wasiirada oo maanta gudoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ugu horreyn waxaa laga dhegaystay warbixin tii uu maaragtay warbixin ku saabsan warbixintii shirkii oo new york warbixintaasoo aad warbixin uu faahfaahsan ahayd oo maaragtay dhinacyo badan taabanaysay ayuu shirka golaha wasiirada uu maaragtay uu ka siiyey ra-iisul wasaaruhu warbixintaasi mudane xasan cali khayre uu sheegay waxay ahayd warbixin ummadda soomaaliyeed waxtar weyn u leh oo adduunyadu ay u heelan tahay waxa uu u sheegay inay adduunyadu u heelan tahay soomaaliya oo ay rabto in ay maaragtay maanta wax la qabato taasoo ay ku qiimaynayso maaragtay waxqabadka dowladda ee muuqda marka shirku waxyaabo badan iyo dhinacyo badan buu taabanayo arrintaas oo arrin aad iyo aad muhiim u ahayd oo ummadda soomaaliyeedna ay aad iyo aad ugu biirsan doonto waxaa kale oo oo maaragtay warbixin laga dhegaystay wasiirka amniga oo isaguna faahfaahiyey arrimaha amniga oo maaragtay sheegay maaragtay in maaragtay amnigu uu maalinba maalinta ka dambaysa magaalada muqdisho kasii wanaagsanaanayo waxaa laga dhegaystay maxaa ku dhahay guddiga qanan ee isku dhafka difaaca ee maaragtay ciidamada qalabka sida ayaa waxaa isagana maaragtay ka hadlay mudane maxamed cali xagaa oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga oo isaguna aad iyo aad ugu dheeraaday oo ka hadlay isku dhafka ciidamada soomaaliyeed iyo faa'iidada ugu jirta ummadda soomaaliyeed iyo muhiimadda ay u leedahay waxaa kale oo maaragtay laga hadlay ama ama warbixin laga dhegaystay guddiga siyaasadda iyo cadaaladda mudane cabdiraxmaan xoos jibriil isaga laftigiisa waa laga warays waxaa laga waraystay maxaan ku dhahday warbixinta heshiiska geedi socodka waxaa laga waraystay waxaa laga sorry waxaa laga waraystay warbixin ku saabsan shirka qaran ee dastuurka ee dhacaya sideedan oktoobar dhici doona ayaa laga waraystay waxa kale oo maaragtay uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay oo aan soo dhaafay in maaragtay aad iyo aad ay adduunyada maaragtay aanu rabno in maaragtay ummadda soomaaliyeed laga cafiyo diintii ay ku lahayd dowladaha dowladaha shisheeye ay ku lahaayeen si ummadda soomaaliyeed ay horumar u gaarto oo maaragtay ummadda soomaaliyeed maaragtay ay ay ay ay maaragtay gacmaha loo qabto oo sare maaragtay loogu soo qaado maaragtay hamigooda ah inay maaragtay ay isku tashadaan waxaa kale oo warbixin laga dhegaystay wasiirka maaliyadda oo isaguna faahfaahin dheer ka bixiyey sida ay muhiimad gaara ugu leedahay ummadda soomaaliyeed in maaragtay ay im iyada laftigeeda i m f tu ay maaragtay ay inaga dhaafto deynta taasoo noqon doonto faa'iidada ugu weyn ama maaragtay horumarka ugu ballaadhan ee ummadda soomaaliyeed ay gaari karto haddii laga dhaafo deyntaas oo ay noqon doonaan ummad ka soo kabatan maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dhinaca dhaqaalaha haystay waxa kale oo maaragtay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa ayaa ugu waaweynaa laakiin waxa uu goluhu maanta maaragtay uu cod aqlabiyada ku ansixiyey xisaabiyaha guud ee qaranka oo ugu dambayn loo magacaabay faadumo cusmaan faarax marwe faadumo cusmaan faarax oo shan iyo labaatan wasaaradood ay gacanta u taagan inay noqoto xisaabiyaha guud ee qaranka intaas ayaan kusoo gargoynaa waa hagaag dhugunsadayaal kaas waliba hay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay kulan geeka wasiirada iyo kuwa dhadhan magaalada muqdisho
Lido Fresh Fish.
Fresh Fish Lido.
yaa amanti labalabaday sheenas leylaha dahaato May labalabada ka sheene.
may makeerne ana martaha iyo lijarta qadada ka daroy waana hilibna badanaatay makeerne Labalaba ma ee ilaahow ad oo liima liimood. Ma deedahay la hadalaasi si aan kawaankan gali hadda ku kooyahay. Ma lawal hilibe maaga indooda samay.
maabi ero kortaan warkaasi haato maabi ero korta sugaadaba sugaadaba Majar.
murunkuwan dhiigaaye maylin waa hilibay maaha haa hinjowna mar horele ku bahi murugtaas may kala jara bedelino hadda koy liidoo fresh fiish meeta liido una madhaageeda timiini liido banaadir yaa dhamayna ka sheeg liidii banaadir ma liidoo fresh fiish miil malaakilanka seedo muxubadii ijaalki Malaayla ka toognay.
meeriluku kumuraadsidiyo Lido Fresh Fish.
lanseedii ma waayo Malaay midib walbaleen.
hano dugum haano eeraan Meelilan ka seedaw.
liido fresh fish liido fresh fish Indub indub malaay.
in miisaan meelnanka seedow fresh fiish liidoo Fresh Fish Lido.
lurgoytidii umudu Lido Fresh Fish.
laabka taallan gohaanu Lido Fresh Fish. Malhureenka malaayikalakinka diyaari Lido Fresh Fish wayba ku mid ahaa.
malaayombi ijeedar saafi i tartabo eeran i karsin tabalakiisiyow taambeeri ijeedar yoo dubun yoo eeraan eh oo kiilo kiilo blikinsiyo dhammaantiyo ankasow liido fresh fish saas oo kale liido fresh fish way baletaa qaybibato oo lakiinka diyaari raashin fudud sida fish beger eeg beger jikan beger eeg tony jibsi iyo jekey iyo weliba cabitaan shal duban ose ka ah iyo
koonfur galbeed oo mar kale taageertay go'aankii dowladda qatar laka go'doomiyey ee iyo hogaamiyaashii dowladda sacuudi arabiya golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka oo khamiisayti kulunka caadi ee ka weeldadi magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kulanka waliba shir godoomiyaayey madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo sheegaydan walina kulanka lanku hadlay arrimo ammaanka safarkii madawiine shariif xasan sheekh aadan uuse kasaadi imaaraadka carabta iyo arrimo kale golo wasiirada maamulka koonfur galbeed waliba mar kale iyo kanagana antiyo ha ku hor jeedaan go'aankii dowladda dhexe yee ku qaadatay khilaafka khaliijka oo yoona taageereen xulifada iyo hogaamiyaasha dowladda sacuudi arabiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka maalintuna ay tahay khamiis sida caadadaba u ahayd golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay isugu yimaadeen shirkoodii khamiislaha ahaa oo uu maanta shir guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxyaabaha shirkan la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaan warbixin laga dhagaystay safarkii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu ku tagay eh, wadanka isutaga imaaraadka carabta iyo sidoo kale arrimaha amniga oo si guud eh, looga wada hadlay xaaladda guud ee ammaan ee koonfur galbeed soomaaliya iyo qodobo ay ka mid ahaayeen in eh, mar labaad la ayido go-aankii uu qaatay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa in eh, dhexdhexaadnimada dowladda soomaaliyeed ay ka qaadatay wadamada sacuudiga iyo imaaraadku uusan macquul ahayn sidoo kalena lagu ayiday dabcan eh, in haddii alla idmo la tago shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed eh, maxamed islaam oo ahaa inay dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowladda jubbaland haddaan ku hormarro oo warbixin dheer kadib markii eh, la isla gorfeeyey eh, warbixin dheerna uu siiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxyaabihii uu kala soo kulmay imaaraadka waxaa ka mid ahaa in eh, dowladda imaaraadka iyo dowladda sacuudiga oan ognahay inay yihiin dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay dowladihii gacanta weyn ka geystay horumarinta iyo eh, dhinaca dhaqaalaha iyo eh, qaabilaadda dadka soomaaliyeedba inay ahayn dowladahaas ayna mudan yihiin in loogu mahadnaqo waxyaabihii intii burburkii sokeeye uu jiray ay gacanta ka siiyeen dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kalena ah, qodobka labaad oo ahaa guu- amniga guud ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo aan ognahay maanta inuu yahay amni aada u wanaagsan walow dee dalka guud ahaanba xaalad dhibaataysan oo abaare iyo dagaallaa iska jiro marka laga reebo waxyaabahaas guud ee aan soomaalida la wadaagno waxaa la xaqiijiyay in gobollada koonfur galbeed soomaaliya intooda badan ay yihiin eh, gobollo amni ah afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafayna wax dhibaata aysan ka dhicin eh, khaasatan magaalada baydhabo ee xarunta dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida kumeel gaarka ay ugu shaqaysana ay tahay magaalo nadboon dadkeeduna ay yihiin dad nabadda jecel eh, lana shaqeeya dhinaca ammaanka kala shaqeeya dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada waxay toos u ayideen go-aankii eh, khamiistii lasoo dhaafay ee qaateen golaha wasiirada oo baaqi ka soo yeeray madaxweynaha iyo go-aankiisii ee lagu ayidayay maantana ay ku celiyeen inay tahay mid eh, in la taageero mudan haddii alla idmo sidoo kalena shirka lagu baaqay magaalada kismaayo oo dhici doona maalmaha soo socda haddii alla idmana inay wufuud eh, ka qayb gasho oo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo golihii- goli- goliyaashiisa eh, intuba ay eh, safarkaas ku weheliyaan ayna tegi doonaan magaalada kismaayo kanana qayb gali doonaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira shirkaas uu ku baaqay madaxweynaha jubbaland ee ah sidii aayaha soomaaliya waxyaabaha yaryaroo jira looga wada tashan laha marka waxaan islenahay qodobadaas iyo kuwo kaleo muhiim ah oo aan isleenahay waxay waxtar u leeyihiin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo laguna ammaanay laguna bogaadiyey sida ay har iyo habeenba u taagan yihiin ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed sidii ay amniga koonfur galbeed iyo ta soomaaliyaba ay meel wanaagsan oo usoo gaarsiin lahaayeen sidoo kale de madaxweynuhu wuxuu taasi u diray saraakiishii militariga ahayd ee dagaalka kula galay deegaanka bariire ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed intii dhimatayna allah u naxariisto intii kale oo dhaawacantayna waxaan u rajaynaynaa uu yidhi madaxweynuhu in caafimaad toosa uu siiyo shabaabna uu ahayn cadow deegaan keliya uu yahay cadow eh, soomaaliyeed guud ahaanba dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu iyagoo iskaashanaya intuba ay mudan tahay in ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab dalkan laga xureeyo aad iyo aad umaadsantay dabcan eh, dowlad goboleedyadu sida constitutionka ama dastuurka dalkaba uu qoraayo waxay ka mid yihiin eh, dowladda federaalka soomaaliyeed federalismka micnihiisuna waxaa weeye markay dowlad goboleedyo isu tagaan in la helo dowlad dhexe ee awood leh marka wax khilaafahoo weyn oo maanta la taaban karo dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ma laha hase yeeshee aragtida iyo horumarinta dalka maadaama ay tahay mid u wada dhexaysa ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada dalka ka jiraba dowlad goboleedyadu waxay soo jeediyeen in sacuudiga iyo imaaraadku ay yihiin eh, dadkii labaatankii sano lasoo dhaafayba u heliyey ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha ugu badan ee soomaaliya eh, dibadaha looga soo dirana uu yaallo eh, labadaas dowladood oo muhiimka u ah eh, saaxiibtinimada soomaaliyeed guud ahaanba wax khilaafahoo weyn oo hadda aan tilmaami karna malaha laakiin aragti dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku haystaan oo ah sacuudiga iyo imaaraadku waa awoodda ugu weyn oo soomaalida ay ku tiirsan tahay hadday tahay waxyaabaha laga soo dhoofiyo iyo hadday tahay waxa loo dhoofiyo marka aragtidaas waa jirta waxaan isleeyahay in si hoose looga wada hadli doono goorta ay noqotaba walow haddaba ay dowlad goboleedyadu ay isugu tagayaan magaalada kismaayo si bal xaaladahaas la isla waa qoran yahay dhaqankiisuna ummadda soomaaliyeed eh, dastuurku maadaama uu qabyo yahay eh, waqti badan bay qaadanaysaa in dadka soomaaliyeed micnaha dastuur uu yahay laga dhaadhiciyo la baro ay fahmaan dowladda dhexe iyo roolka dowlad goboleedyadana lagu kala cadeeyo marka eh, dastuurkan waa dastuur qabyo oo kumeel gaar ah oo aan isleenahay weliba eh, qabyo qoraalkiisu waxyaabo badan oo iskhilaafayo iska hor imaana ayaa jiro marka dowladduna waxay isle waxay leedahay qodobkaasa annaga noo banaynayo in waxyaabaha qaarkood annagu aan u madax bannaanano dowlad goboleedyaduna waxay yidhaahdeen dalkan wa- waa dhiman yahay Eh, annagana door baan ku leenahay in dhismihiisa hadday tahay amniga iyo dhaqaalihiisaba ay muhiim tahay marka dowladda federaalku ma aha xukuumad keligeed meel u taagan waxay dowlad ku tahay kuna horumaraysaa jiritaankeeda dowladnimana uu kusii horumaraya marka ay gacanta ku hayso dowlad goboleedyada dalka ka jiro waxaan ogsoonahay xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliyeed iyo eh, labada gole ee dowla- baarlamaanka hoose iyo kan sare intaba inay ka kala yimaadeen dowlad goboleedyada haatan dalkan ka jiro marka dowladdu waxay dowlad ku tahay dowlad goboleedyada dalkan ka jiro waxaa soo doortay xildhibaanadii deegaanada laga soo doortay sidaasaa madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha intu ay ku yimaadeen marka eh, aragtida kala duwanaanshaha fikirka ah sida dalkan loo hogaayo waa waa wuxuu u baahnaanayaa in badan in dastuurkana la dhammaystiro dadkuna ay inta badan constitutionka dalka u yaalla ay wax ka fahmaan marka waxaan isleeyahay waxa loo socdaa intooda badan waxaa weeye in dastuurkan la dhammaystiro dabadeed tana xuquuqda dowlad goboleedyada ay leeyihiin iyo kuwa federaalka ay leeyihiin intaba si saaniya dadku ay u wada helaan annagu ma hayno meel dowladda soomaaliyeed af cad hadday tahay qoraal iyo hadday tahay muuqaal idaacadeedba ay ku tiri shirkaas ma la qaban karaayo marka qodobkaas ma hayno laakiin annagu ka dowlad gobole- goboleed ahaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ajiibayso baaqii madaxweynaha jubbaland ka soo yeeray in dowlad goboleedyadu ay isugu yimaadaan magaalada eh, kismaayo waa ajiibnay maantana sidii golaha wasiirada ay isla soo qaadeenba in la ajiibo lana aado wafdi uu madaxweynaha uu hogaaminayana ay maga waa hagaag dhugunsudaalkaas waliba ay ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed oo faahfaahiyay kulangolo wasiirada geeka ka qobsadeen magaalada baydhabo
mas'alo wal isweydiiye kolmar idi taariikhu muwafaq medical center ma isbitaalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadaa likda daahiyey madimadi mas'alooda hooba deerta shilaayah may hureen caafimaadna muwafaq medical centero masqanta hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaaga aqoonka shabi meelkala adoo iniinbanna muwafaq medical center iyay madohayla fiiri maxdayaase xaqiiquwa mar hori la ogaadi meeldhaantuway waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiinee casriga ah malyuumaadnanka doorsadaana meeliyo tubiyin ahaa muwafaq medical center mashiinnada casriga ee muwaafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaasi walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgalaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada bediatrigi dhakhtarka cudurada guud iyo dhakhaatiir kale oo aad an badan may baa kaloo leeyahay isbitaalka muwaafaq medical center dhiib bukaan iife haanasleyma ee muwaafaq medical center weli ka howlgalaasee tigtoorayso cudurada kadhiyow hanraabta jinikolojiga sida dhalmalaanta bil
maamulka gobolka banaadir oo sheegay intii dhalinyarada la shaqaalaysiiyo ee kunka qof iyo ku mamnuuc ete intii lakadoorada qabiil hoqeeyaha gobolka banaadir subeyda ma- hoqeeyaha gobolka banaadir subeyda xaaji maxamed malaab mukhtaar oo la hadlaasi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba yee sheegday anti kunka dhalinyare ee la shaqaalaysihay qabiilanka dooradadongna mise lanka sheenadong iyagoo sheegday anti diaasbira ahaan gobolka banaadir walbadan iyo ka kordhiyeen waa aan wada doonaan dhinaga kale shirarka joogtada ee ee gobolka banaadir kadhiyow lunku hadalow horumariyowka gobolka banaadir subaydo oo arrimogasi oo arrimo kale ku hadalaasi waliba hadalladii ku mid ahay aada iyo aad ayaa umahadsan tahay n waa dhowahay mahadsanid waayahay marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa xaalada guud ee gobolka banaadir maadaama xoqeeyihii gobolka aad tahay xaaladda guud alxamdulilah way fiican tahay n gobolka banaadir waa waa meel fiican buu ku sugan yahay alxamdulilah amniga waa maalinba maalinta kale ku fiican yahay waa marka waa taas waayahay maxaa isbedelo aad samayseen tan iyo marka aad tagdeen
runtii isbedelada aan aan sameynay ama muuqan waxaa kamid ah isku xirka bulshada oo aan lasii aan lasii lug lahaanay oo waxaa kaloo kamid ah waxaan noqonay maamul oo meel kastaba ama dhanka degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka ama maamulka gobolka banaadir oo kusoo biiriya haween oo karti leh aqoona u leh shaqooyinkii qabanayaan waxaa isbedelo oo bulshada ay soo dhaweysana kamid ah in oo taageero weyn aan u nahnay kobcinta horumarinta dhalinyarada ee ku nool gobolka banaadir iyo haweenka gobolka banaadir waxaa muuqaal iyo tusaale u ah habeenkii aan aan kubadda aan aan ka lagu ciyaaray ciyaaraha degmooyinka stadium collis oo isheeg ugu horeysay muddo soddon sano kadib lagu ciyaaray groundkaas sportiga waxaa kaloo aan runtii iisheegeen haddana aan ka shaqeyneynaa kobcinta dhaqa horumarinta dhaqaalaha haweenka waxaan soo dhaweyneynaa bandhig oo carwo oo aan kusoo bandhigeyno hidiyi dhaqanka iyo farshaxanka ay ka shaqeeyeen haweenka gobolka banaadir marka runtii isbedelo badan oo bulshadan lug ay ku leedahay aan maalin iyo iyo habeenba usoo taaganahay aan ka wada shaqeyna aniga annaga iyo maamul ahaan iyo bulshada gobolka banaadir waayahay subeyda marka loo fiiriyo maamulka gobolka banaadir waxaa u badan dhalinyaro oo qurbijoog ah dhalinyaradaasi qurbijoogta ah dalka maxay kusoo kordhin karaan maadaama qurbaha aad ka timaadeen oo dalka inta badan aada la socon xaaladiisa runtii qurbaha ka imaanshadiisa un waxaa noogu soo biirtay inaan aan aan ka isheegeen aan kusoo noolaanay dalal oo maamul wanaag aan kusoo aragnay dalal oo maanta aan rabno inaan la la tartanno qaabkay u dhisan yihiin qaabka ay iisheegeen ugu shaqeeyaan bulshada marka waxaan isleeyahay waa waa cilmi iyo fikrad oo aan u baahannahay nagu soo biirtay taasun baan isleeyahay dadkeenii qurbajooga kusoo biiray maamulka inaan aan aan aan iisheeg kusoo biirinayno dalkeena waxaana kamid ah runtii qaabka hadda uu maamulka u shaqeeyo daahfurnaanta uu yahay qaabkaan usoo aruurino canshuuraha maadaama aan ahnay maamulka ugu horeeyey oo maamul goboleeda marka la fiiriyo oo asaga is-iisheeg maalgeliyey inuu samaysto barnaamij oo technology ku saabsan oo informationka oo waxaan soo aruurnay iyo qaabkaan wax u bixineynaba aan la wadaari wadaagi karno bulshada marka qurbo kastoo qurbo kusoo noolaaday laakiin dalkana faa-iido fiican faa-iido weyn u ah baan nahnay waayahay marka loo fiiriyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dhowaan waxa uu ballan ama shaqa abuur u sameeyey dhalinyaro gaaraysa kun qof kunkaas qof sida la rabay ma u dhaqan galeen mise waxaa jira weli dhanka qabaa-ilada ee lagu nafaqoya oo garwation lagu raadinaya in lagu keeno dhalinyaradaas
waa mahadsan tahay kunka shaqaaleynta oo aan ku lug leenahay oo noo soo deeq bixiyaha noona siiyey soo marsiiyey wasaaradda maaliyadda oo haddana anaga aan aan ma- maareynayno waxaa runtii aan ku xulaynaa dhalinyaradan si daahfuran oo cadaalad ku sugan dhalinyarada waxay kasoo n codsadeen shaqaaleynta degmada ay degan yihiin ay ka tirsan yihiin intixaamay soo mareen wareysi ay soo mareen runtii mar waxaan xasuustaa anoo akrinaya wax oo degmada hodan ay soo bandhigtay social media oo ay qof uu comment ka dhex shaweeriyey sidii u n t baa intixaamadan ama wareysiyadan loo gelayaa degmooyinka marka mid graduation ku saabsan ma aha mid waxaa weeye dhalinyarada iyo aqoonta iyo iisheekeen firfircoonida ay uleeyihiin degmadooda iyo sidii ay usoo bandhigtaan codsigooda ku xiran haddana haddaa idinkugu sii daro waxaa soo gudbay dhalinyaradaas qaar kamid ah gobolka banaadir bay hadda iisheeg codsigooda yaalaan sidaasi si lamidna ayagan intixaamo baa laga qaadayaa waxaa iisheeg goobjoog ka ah guddiyo kala duwan oo intixaamadaasna ayagana dib u fiirinaya marka waxaan isleeyahay oo markii ugu horeysay oo dhalinyarada loo hiiliyey oo la dhihin qof oo kuwakiisha ama garabation qof ku imaadana la siinayay fursada ugu horeyso adigu waxaad tahay eh, qof dumar ah ee gobolka banaadirna waa markii kugu horeysay oo xil aad ka qabato aan kugu sii daro ma aha xil aada u yar waa xilkii aadka u weynaa ee gobolkii banaadir baad waxaad ka tahay eh, xoqeeyihii guud ee gobolka banaadir marka aada sidaas u fiiriso ee marxaladihii aada soo martay iyo maanta meesha aada marayso bal iga waran eh, maxaa eh, eh, eh, isbedel aada dareemaysaa isbedel oo n n maamul ahaan n runtii oo aniga dhankeyga ku saabsan haddaa su-aal si fiican u fahmay n waa n isbedelo ba- fara badan runtii wixii shaqo ka- ka socota gobolka banaadir n aniga bay igu bilowdaan anigana bay ii sheegeen igu soo laabtaan marka n waxa aan ka ahay n xubin ama ka ahay team gudoom ku-xigeenadeeda gudoomiyihii saabid cabdimaxamed dad oo runtii wada wada shaqayn buuxda ah marka isbedeladaasna keligay ma ma sameeyo waa isla wada sameynaa waayahay eh, subayo ugu dambeyntii eh, bulshada caawa kaa dhegaysanaya ee guud ahaan caalamka iyo reer baydhabo maxaad u sheegi lahayd reer baydhabo waxaa u sheegi lahaa inaan wada salaamayo iyo in oo maxaa la dhahaa n insha allah aan kaa ka wada shaqaynayno sidaan kugu soo dhawaan lahayn sidii oo jidkeenan oo street ex control adgooy ilaa baydhabo ah, si ammaan ah aan ku wada iisheeg isticmaali lahayn oo dhaqaalaheena iyo wada socodkeena uu kusii iisheeg kasii bato siduu hadda yahay aan iisheeg fursadaha iyo nolosha inta ka abuurmaysana waxaan rajaynayaa inay ka abuurmato baydhabo n waxaan isleeyahay n governator wadheere iisheeg waa nin aada iyo aad maanta iisheeg uga shaqeynayo horumarka n gobolka bay marka insha allah waa n waxaan aan leeyahay n guuleysta iyo inaan xidhiilkeena insha allah wuu sii wuu sii adkaanaya wuu sii soo- wuu soo- wuu kusii dhawaanaya insha allah waa hagaag dhugunsidayaal taas waliba haytay hoqeeyaha gobolka banaadir subayda xaaji maxamed mala mukhtaar oo qadka taleefanka yeego magaalada muqdisho roogda si toosa idaacadda warsan unka ku waramaasi
sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalkaadoon waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b aysar tushiiba iyo del iyo moobiilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romanse habi one man show blue for women
wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed oo iyo sheegtay intii dastuurkiisu ku abood sarreeya malaaqyada dhaqanka iyo hogaamiye kasta oo kooy koonfur galbeed waana sidii lanku tiro galayna dastuurka lan habeeya doona ku reedna aan dhaqan gala doona wasiirka wasaaradda dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan oo la hadalay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli use sheegay intii xeerka indegsan bulshada koonfur galbeed useeyey dastuurka waana sidii lafadaayna lanka dhaqan geliyi doona dastuurka koonfur galbeed oo inta badan maamulka iyo baalmaraayan taasi oo sheenasi inti lama madaxweyne ku xigeen maamulkiisu suubsad tirada xildhibaanadana laha ka kooba sagaalun iyo shan ma suurtagalna koonfur galbeed waliba xildhibaanadii hata deereeyana boqol afartun iyo sagaal madawiine ku-xigeenka koowaad iyo kan lamaadna ma leh wali shaqeeyaha ee madawiinaga shaleedis haddaba iyagoo arrintaasi jirto waliba qadka taleefonkii idaacadda warsan un si toos aan kula xiriirnay wasiirka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed mayku eri arrimoogaas iyo arrimo kale oo uuna weydiini maadsaan saar waa waa ku dhawahay waana kusalaama adiga dhegeystayaasha bismillah waa mahadsan tahay wasaaradda dastuurka waa muhiim dadku inay bartaan dastuurkooda iyo ujeedada wasaaradda ama shaqada wasaaradda shaqada wasaaradda waxa weyaan dastuurka soomaaliya ee koonfur galbeed qayb ka tahay iyo dastuurka koonfur galbeed gaarka oo ah siday bulshada ugu bandhigi laheyd una kaasi laheyd deegaanada fogfog ee tuulooyinka iyo degmooyinka ay dadka jooga u gaari laheyd u wasa laheyd mid walba waxay doonayso inay codayso waxaa jira mashruuc weyn ama howl weyn oo federaalka wado oo la rabo two thousand nineteenka in wadanka dastuur bulsho ku fadhiyo bulshada codeysaaero dastuurka ama wasaaradaha dowlad goboleedu waxay baraanji ka yihiin wasaaradda weyne ee federaalka marka waa sidaas wasaaradda shaqadeedu dadka inay gaarsiiso dastuurka waayahay muddada imika aada jirtaan oo hadda bil iyo bar ku dhow maxaad qabateen ka wasaarad ahaan dhanka dastuurka wasaaraddatii masaada tahay aniga horaantay xafiis kuma ilahayn inaba bishaan darnay waxaa noo suura gashay inaanu xafiiskii wasaaradda furno meelaha ku furno inaanu kulan bulsho qabano oo aanu bulshada koonfur galbeed civil society haba ugu horeey aanu la fariisano aanu fahamsiino dadka waxa dastuur yahay waqti aad bau yaraya laakiin wado dheera noo taalla waxaa noo qorshaysan two thousand nineteen ama laba kun sagaal iyo toban in aanu dadka koonfur galbeed cidda ay rabaan inay doortaan iyo waxa in lagu dhaqan raba inay doortaan inaan gaarno haddii laa yidhaahdo laakiin hadda waa waa bilaa wax kasta waayahay markaan usoo laabano dhanka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed sida la wada ogyahay waxaa ku qoran boqol sagaashan iyo shan dhinaca xildhibaanada oo kale maantana boqol afartan iyo sagaal mudane waay marka ma dastuurka miyay ku qoran tahay heer hoosaadyo oo ku qoran miyaa jiro in saas laga dhigo waa su-aal wanaagsan laakiin waxyaabaha qaarkood wax badan hadda kama dhihi karo oo waa wax u baahan in guud ahaan cidda baarlamaanka ay iyadu amidminta ku samayso oo ama la dhimo tiradii ama dastuur laga dhigo oo la waafajiyo dastuurka waana arrin aan u diyaarinay hadda kalfadhiga markuu furmaayo insha allahu bishan akhirkeeda la horgeyn doono waxa waxaa laiswaafaji doonaa tirada iyo iyo iyo dastuurka ama boqol iyo konton boqol iyo afartan iyo sagaal iyo konton isku mid unbaa sharci noqon doona amba sagaashanta laakiin waa laga differencega meesha ku jira oon dastuurka ku jiran waa laga saari doonaa waayahay eh, bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed inta badan waxa ay aaminsan yihiin in dastuurka iyo eh, eh, iyo qofka xilka hayo uu ka awood sarreeyo bal ka waran arrimahaasi waxba kama jiraan suuragalna maaha qofkii isagu rabay inuu dadka inuu sharciga fuliyo isagu sharciga ma jiri kariyo dadku guud ahaan muxuu ahayto waa waxay kala yihiin shacab iyo mas-uuliyiin dad kastana waxa qabanaya amba amba ay tahay inuu xushmeeyo ama oo ku dhaqmo waa waa waa dastuurkaas whatever qofku ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama wax kale ha ahaado waxa waa heshiiska bulsho ee dadka isku xiraya ama dowladda isku xiraya dastuurka wax kale maaha waa heshiis bulsho oo yacni dastuur anagu adaa noocdaa noo soo dejiyey oo dastuurka rasmiga ah ummadda muslimka ah soomaalida waxay ukaleeda waa qur-aanka iyo axaadiista laakiin arrimaha shaqada sida loo kala sarreynaayo sida wax loo qabanaayo sida qofka meeshu ka shaqeynaayo dastuurkiisana waa xeer xeer haddaad maqashana waa heshiis bulsho marka waxaa bulshada ku heshiisay bulshadii ku heshiisay cod kamid iyo codka banaanka oo ka sarreyn jirto waayahay cabdulaahi inta badan waxaad ahayd gudoomiye xisbi shacbiyeed fara badan waad leedahay sida aan la wada socno oo warbaahintuna ay qorayso marka maadaama wasaaradda dastuurka aad imika wasiirkeedii aad tahay sidee arrimahaasi oo dhan aad barbardhig aad ugu sameyn doontaa oo weli aad usii haysan doontaa kalsoonidii shacabka wasaqaya horta gudoomiye xisbi ahaa waa dhab siyaasadana muddan kusoo jiray ka maaquusan oo weli gudoomiye xisbigaan ahay waxa loo socdaana wadankana waa inaan axsaab noqdo marka wasiirnimadeyda kama dhigno inaan xisbiga ka tegay ama aan aaminsanayn soomaaliya waxaa dastuurka hadda lagu sameynayo waxay tahay inaan ka gudubno four ponty five four ponty five meesha laga aadi karaan waa mosber system amba nidaamka axsaabta badan marka wadaadka inaan arko bulshada taageerayaashayda oo codkooda raadsado iyagoo kala qabiila iyo codkooda isdiyaan kala kala deegaana marka halka loo socdaa waa halkaasi hadafkeyga guud maaha inaan wasaaradda ama dowlad joogo
waayahay marka maadaama aad sidaa aada hamigaaga uu yahay dhinaca kale dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo imika aada wasaaradii aada joogto mararka qaar odayaasha dhaqanka inay ka awood sareeyaan aa moodaa bal arrimahaasi oo idil marka aad dib u fiirisona kula muuqanayo dastuurkana marka aad aragto aan ku qornayn sidee isku waafajin doontaan marka qadarmi lahaa doonan laakiin macnaheedu kama dhigno ciyaadaha dowladda inay kamid yihiin ma ay kamid ahaa karaan odayaasha dhaqanka waa marjac waa marjac ummadda madaxeed aasaasayaashii dowladda koonfur galbeed hataa midda federaalka waayo kuwa midda federaalkan odayaasha unbaa soo dhisay marka kama awood sarreeyaan hay-adaha dastuuriga ah hay-adaha dastuurigana ayagu hadda kuma jiraan kaabayaasha dastuuriga wey odayaashu marka abaal bayna leeyihiin bulshada ku leeyihiin waayahay ugu dambeyntii xildhibaan kasta oo mucaarad noqdo waxaa oday dhaqameedkii soo magacaabay sheegaya in xilka laga qaado dastuurkiina koonfur galbeed miya sidaa ku qoran mucaaradi maxaa sabunaya mucaaradi waa qofku mucaarad waa noqon karayaa laakiin mucaarad xabisaya inuu noqdo oo yani sida shacbiga loo ogolyahay mucaaradka macnaheedu maaha in sida dadka soomaalida u fahmeen waxayna mucaaradaa dembi maaha maaha qofka markaa xukunka haystaa inay wada saxan tahay wadaasi karaa wixii dareen ah xusin ah ku qabsan karta ama man ka kartid bay kartaa ma jirto oo dastuurkaa qaba kan federaalkaa qaba kayaa qaba waa madax banaanyaha qofku kasana fadhidayaa soo shacab caadiyo ra'yigiisa sheegi karaya laakiin haddii arrimo abni iyo arrimo xasxaasi oo kale oo de waxusimaya jiritaanka ummadda ila gasho qofta hay-adaha ku shaqada lay markaas inay su-aal ka weydiiyaan xaqay u leeyahin xildhibaanimada kama difaacayso xurriyaddu sideeda xurriyad markaad maqasho waxaad furtahay intaad qof kale xuduudeeda ka gasho laakiin haddaad xuduud cid kale leedahay ama dowlad ha noqoto ama qof ha noqoto aad ku xadgudubto diga laftirkaaga dumiya xorriyadaadi waana lagala xisaabtamaya marka taasi waxa weyaan waa barbagaan cod xol ka qaadaysaa ma jirto xolkana sidiisaba sabaabaha uu qofku ku yihido kuweyn karaa oo taas mushkila ma kuweyn karaa marka geerida laga soo tago iyo qof yacni isagu iska casiro odaya odagii shalkeena unbaa keenaya ilaa hadda doon doorasho ma haynin marka odayaasha weli awoodda waa leeyihiin way bedeli karaan laakiin waxba mucaarada lama bedeli kara xaadlanka mucaaradnimadaas laakiin waxba u burburiyey ama ama systemka koob yimid oo mucaarad ku noqday oo wuxuu ku noqday cadow ku noqday mucaarad lama diidana cadow lama ogola taa inaa fahamtiin waaye mucaarad lama diidtaro laakiin cadow lama ogola oo in gadaal laa noqda ka shaqeynaya waa hagaag dhugunsidyaala kaas weliba ay wasiirka dastuurka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
borow borow baaryow bakhaarka oflow bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaalow usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogta halahaayan midi walik warsay bakhaarka walaalo oflow bilanay walik warsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
bakhaarkun walaalo oflow umadidan bakhaarku walaalo oflow liin isun sawalsiin ku eyin bakhaarkun bakhaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhabo baa ilaaya bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran jeewa markii buku bayaansadi birbiyo injeedaan bakhaarka walaalo oflow bakhaarka walaalo oflow bakhaarka walaalo oflow leegwiiras baydhow gudaashe babababababa beera beer ku fayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisurun iinboobsidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarse baqaaran ku sareeya baqaarkii badroonishii haysada bajeero ganacsi bagaash iyo miraay ee bulshada lakama cableeyo baqaare kaasaan sareey beled maaw baydhow gudaashe bayaani magaashay baqaarka walaalo oflow beentama eh baqaarka walaalo oflow bagaash baholiiso baradii imbaal maraana buule i gareera beled iyo baadiye bagaash bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow bulshada dhammaantiye baa ilaya bagaash kumbad ee be'era
ganacsiga suuqbacaad oo ooka hirin iyo maamulka degmadaasi oo shirahaaya weliba guud haanba geeka lihiray ganacsigii suuqa lamaad ee ankawiin soomaaliya ee suuqbacaada kureeda camarha kubahi maamulka degmada yakshid kaasi oo ku saabsanayay dhanka amniga shalay ya suuqbacaad weliba laka dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda kaas oo canshuur qaadaye oo markaasina lankasow minishiimbiyada iyadoona kooxdii ku damboytay dilkaasi askarigaas yoo meelo ku basaday guddoomiyaha degmada yakshida axmed xasan maxamuud oo la hadlay warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo iyo sheegi anti sababtii anti suuqa usihirima dhowr mara dad la ka dila waana meelashi ku basadan ganacsatadana aan aragna qofka dilkaasi jeysadii mise ku aamusan usugoo armoogasiyo arrimo kale niin faahfaahiyay weliba hadaladiisii ku mid haayay suuqan iyo sababta waxay leeyahay sabab kale ma ahan iyo suuqa waxaa badatay amni daradiisa amni daradii haddii ay suuqa ay ku badatana dadkii markaan u tagno dhahno war qofkii qofkaan dilay hala sheego ama xataa soo u yeelay ama xataa markaan ana mataqaanaa muxuu aha qofka yaa ujeeday in la yidhahdo maya ma aragta qofkii maya haye ma ujeeda maya soo u yeela ma ogi war gurigaaga idiisa wax lagu dilay ama dukaankaaga idiisa wax lagu dilay seerabtaa marka kowna ma aha labana ma aha saddexna ma aha dhowr badan ay soo dhowr jeer ayay soo noqnoqotay sidaa darteed shalay aa ugu dambeysay ninaa lagu dilay shibiya oo meesha ka shaqaynaya markaan tagnana cid wax noo sheegto waa la waayey dadkii marka waa la qalqalgeliyey maskaxda ayaa laga galay waxaan rabnaa anaga marka inaan maskaxdooda furfurno lana shaqayno wacyigelino dadkana u sheegno inay amniga qayb ka noqdaan maadaama ay ayaga suuqa joogaan kuna ganacsanayaan naftoodana iyagoo ilaaliyaan annaguna wixii karaankeenna aan ka geysano sidaas ayaan ula hadlaynay maanta suuqu saasoo maanta u xiran yahay dhib kalena ma jiro wax walba maxaa waxaa ka muhiimsan qof muslin ah ee inta la dilay la leeyahay ma ogi ama ma arkin xataa qaarkood ay kasoo dhowdahay xabadda ma maqasha hadaa tiraad inuu ku yidhahdo xabadda dhiciisa xataa ma maqnaad ujeeda xataa xabadda baylinaysa xataa ma maqlin inay dhahaan ayaa kasoo dhow arrinta noocaas geysana waa baqdin loo geysta iyada iyo handalad loo geysta waa iyaga annagu meesha waa ku wacyigelinaynay suuqa in la xiro waxaa waxaa ka daran in dad lagu dhex dilo ee la yidhahdo ciddiisana ma naqaano marka ganacsiga suuqa wuxuu u xiran yahay waxawaaye in lala hadla bulshada in loo sheego bulshada soomaaliyeed ee meesha ku ganacsata in mataqaanaa muxuu ay amniga nagala shaqeeyaan in ay nagala shaqeeyaan mataqaanaa muxuu ahaa biricda mataqaanaa muxuu ahaa suuqa ayaguna naftooda ay u kalsoonaadaan dowladooduna ay aaminaan dadka u shaqeynaya ay aaminaan kalsoonina ay helaan ganacsatadii oo dhan waxay joogtaa xarunta degmada ilaa iyo heer shirkadeed ilaa iyo warato baqaarey wixii oo dhan xafiiskan wada fadhinaa meeshaan wada joognaa wax dhibaato ah oo problem ah oo jira ma jiraan waxaan rabnaa inaan go-aan ka gaarno suuqba-aad xalkii sidii loo maareyn lahaa xalkoodana waxaa laga rabaa ganacsatada soomaaliyeed iyo maamulka degmada inay isla meel dhigaan saasaanan mataqaanaa ku ballanay dadkana haddaan loo yeerin wax loo sheegin waxawaa dadku wax ogaan maayaan marka saasaan ugu yeerinay saasayna day wada joogaan dadka ma insha allahu tacaala ganacsiga suuqa dib ugu furmaya sida u dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala waana qasab waa muhiim waana dareensannahay laakiin bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa hadda nala jooga waana insha allahu tacaala fasixi doonaa saacadaha soo socdo diyaar waxay unoqon doonaa inay mataqaana biiskoodi hoolo iyo hoolooda ay furtaan laakiin waxaa muhiim ah in aan wax isla meel dhigno qaabkaan isula shaqayn lahayna aan ka wada hadalno annagoo tixgelinayna ayaga oo rabna qaabkii leesula shaqeyna inaan kala tashano ganacsatada mataqaana dadka businesska leh dadka suuqbacaad mataqaana maxoo ku ganacsada maanta suuqbacaad waxaa meeshaan jooga waratadii ay ugu yar tahay shirkadihiina ay ugu waawen yihiin marka wax dhiba ma jiraan bulshaduna in la qanciyo ayaa annaga ayaan mas-uul nahay waxay ku qanacsiin loo sameeyo wax allaale wixii go-aan ka soo baxayoona suuqbacad insha allahu taala lagu dhafi doonaa waa hagaag dhugunsidaal kaas waliba ay guddoomiyaha degmada yakshid ee gobolka banaadir axmed xasan maxamuud oo la hadlayo warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo isla marxantaasna faahfaahin ku biyaayay dil maalintii shalay qof askari ciidanka jeysi suuqba-aad ee magaalada muqdisho barnaamijkii kulanka warsan oo ookiisin ku dhugunsidaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo xasiin saari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhiniga farsamadana galanwiingiisi yahay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k antaniinkaygii tan iyo ontii barnaamijkan barnaamijkii dambe uuna reedun ku kulmaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiin fayle jimaa fayle
geedkii hoosyeeleh galoobagal diguul malka sheega geedkii hoosyeeleh galoobagal diguul malka sheega malka sheega malka sheega wal angifee geedkii hoosyeele hergeloo bagalati guul malka sheega geedkii hoosyeele hergeloo bagalati guul malka sheega malka sheega malka sheega wal angifee wal iskuul guulee garbaa waan innis binaayee garqii gortormaaba mabamaashal gordaa wal iskuul guulee garbaa waan innis binaayee garqii gortormaaba mabamaashal gordaa gaafagaara awal laga dhowriyaa walkii kuule helila taawiye goonigooni ninis aruuriye geesi dhahalshiya la godoobsadee gaafagaara wal laga dhowriyaa walkii kuule helila taawiye goonigooni ninis aruuriye geesi dhahalshiya la godoobsadee gobnimadii gurashooda dheer gulagaabiyey gulagaabiyey obagooyo korna gabalaaga antumadaana gobnimadii gurashooda dheer gulagaabiyey gulagaabiyey obagooyo korna gabalaaga antumadaana Gutamees galuubii galbooriiska jaroo liska darbiyee gedgadiin niska gamee Gutamees galuubii galbooriiska jaroo liska darbiyee gedgadiin niska gamee gurgura ii gamgamaaga gurmakaas naga gaalmidooga qof badneega gaaryomiska inniyooka goosadaan bajohan ku bahe wawiii
inshallah ma koo geeridaya guurguura ii gamgamaaga gurmagaas laga gaalmidooga qof badan eega gaalyo miska indhiyo ka koosada basshooqan ku bixe goba ii gamuunga inshallah ma koo geeridaya
Gale gado, iskafio gundano, gudera.